halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo aad si toosi uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan
fiidnimo wanaagsan dadkaana dhegaysanayou dhammaantiinba waa sabtii siddeed iyo labaatanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacadan waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo ahaa cashe ibraahim iyo sahro cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada habeenimana waxaa ka mid a somalilan oo dowladda soomaaliya ku eedaysay inay ka baxday heshiiskii ay la gaartay ee dhinaca maamulka hawada soomaaliya waxayna somalilan diiday in hawada laga maamulo magaalada muqdisho
annagu waxaanu doonaynaa in hawadayada aanu gaaru maamulano inta soomaali loo kala gurayo wax ama naloo qaybinayana waxaanu raalli ka nahay in qaraba midoobey in hay-adda qaramada midoobey akaw sida ay u maamuli jirtay ay usii maamusho gacanta uga hayso
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda soomaaliya oo ka digtay weeraro ururka al-shabaab uu ka fuliyo muqdisho iyada oo markaasina ku beegan heegan buuxana gelisay ciidamadeeda jooga gudaha soomaaliya waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrafoonka caweyska washington iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore waa warkii dunida
madaxa mucaaradka quyar socodka ah ee dalka siiriya ayaa sheegaya in dhoolatuska ay sameynayaan fallaagada ku sugan guud ahaan xuduudda furan ee u dhexaysa siiriya iyo ciraaq ay jahawareer ku abuurtay guud ahaan gobolka hogaamiyaha mucaaradka siiriya al jarba ayaa maalintii jimcaha magaalada jidda ee wadanka sacuudi arabiya ugu sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry in dagaalka lagaga soo horjeedo argagixisanimada uu noqdo mid ka quwad badan sidii uu ahaa abid waxa uu maraykanka iyo sacuudiga sacuudi arabiyaba ka codsaday inay siiyaan kaalmo dheeraad ah maadaama ay jabhadiisu isku dayeyso inay dib u riixaan xoogaga madaxweyne bashaar al asad iyo kuwa kooxda ka tirsan alqaacida ee loo yaqaano dowladda islaamiga ah ee ciraaq iyo shaam kerry ayaa u sheegay jarba in fallaagada quyar socodka ah ay ku adkaan doonto inay xuduudda kula dagaalamaan xagjiriinta sunniga ah ee i s i l kadib kulanka uu la qaatay hogaamiyaha mucaaradka ayuu kerry waxa uu kulan kale la qaatay boqor cabdalaha waddanka sacuudiga waxaanay ka wada hadleen xiisadda sii darsanaysa ee ka taagan siiriya iyo ciraaq kulankaasina waxa uu dhacay sabtidan maanta ah waxaana uu socday muddo saacada ah qarax bam ayaa waxa uu ka dhacay meel ku dhow deegaan ay gacanta ku hayaan kooxda mintidiinta ah magaalada dimashiq meelaana sidaasi uga fogeen iyadoo ay ku geeriyoodeen ugu yaraan laba qof sida la sheegay goobjoogayaal iyo dad kale oo u ololeeya arrimaha suuriya ayaa waxa ay sheegeen in qaraxani uu ka dhacay suuq aad u mashquulsan oo lagu magacaabo duuma waxa ayna sheegeen inaysan weli kala caddeen tirada dhimashada iyo dhaawaca inta ay la eg tahay dhowr qof ayaa waxaa la sheegay dhaawacyo soo gaaray in gu qaaday isbitaalka magaaladaasi ku taala dimashiq mana jirto tan iyo wakhtigan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi mas-uuliyiinta waqooyiga bari ee dalka nigeria ayaa sheegaya in qarax ka dhacay hotel yar ay ku dhinteen toban qof afar iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxa dhacay gelinkii dambe ee jimcihii kaas oo ka dhacay agagaarka caasimada bauji wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegaysa in dhismaha uu ahaa sida hadalka u qortay mid si weyn loogu yaqaano tumashada taas oo ka dhigaysa inay u eg tahay inuu bartilmaameed u noqdo fallaagada islaamiyiinta ee bokoxaram kuwaas oo mar kasta rabshadahooda ay ku wajahan tahay goobaha ay u malaynayaan inay yihiin kuwo xunxun oo ay ku jiraan baararka kiniisadaha iyo iskuullada laga dhigo manaahijta reer galbeedka fallaagada ayaa dareen xaddidhaaf ah waxay ka heleen beesha caalamka bilihii lasoo dhaafay taasoo ka dambeysay afduubka ay kooxdu ku samaysay in ka badan laba boqol oo gabdho iskuuley ah oo ku sugnaa iskuul ku yaala magaalada jibok wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa waxa uu ku eedeeyey maraykanka inay dhiirigelinayso ukrain inay la ficiltanto moscow sergey lofrev ayaa waraysi laga sii daayay maanta telefishinka waxa uu ku yiri saaxiibadana maraykanka waxa ay weli door bidayaan inay ku cadaadiyaan hogaamiyaha ukrain inuu sii wado tallaabadiisii dhibaataynta ahayd lofrev ayaa waxa uu sheegay in fursadahan lagu qaboojin karo xiisadaha dalkaasi ukrain ay sii wanaagsanaan lahayd haddii wadaxaajood ay ku xirnaan lahaayeen oo keliya ruushka iyo saaxiibada kale ee reer yurub maalinkii jimcihii ayaa madaxweynaha wadanka ukrain betro boroshenko waxa uu sii kordhiyey xilliga xabajoojinta ee u dhexaysa gooni isutaaga taageero ruushka iyo kuwa dowladiisa isagoo ku daray intaasi in saddex cisho dheeriya lagu daray wakhtigii
somalilan ayaa ka soo horjeysatay in hawadeeda laga maamulo magaalada muqdisho waxaana ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku eedeysay inay ka baxeen heshiiskii ay horey arrimahan uga gaareen waxaanay qaramada midoobey ka codsatay in iyagu ay gacanta ku sii hayaan maamulidda howlaha soomaaliya wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee soomaaliya maxamuud xaashi cabdi ayaa arrimahan uga warramay wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana ugu horreyntii weydiiyey siday u arkaan in maamulka hawada ay la wareegto dowladda soomaaliya somalilan waa dal madax bannaan oo ka go'ay soomaaliya madaxbannaanidiisii la soo noqday leh xuduudo sugan hawabadeedna leh marka soomaaliya kama tirsana soomaaliya mana matisho dowladda soomaaliya somalilan maanta sidaa darteed somalilan ma ogola in hawadeeda laga maamulo dowladda soomaaliya maamusho ma ogola ma ogolin in muqdisho laga maamulo in nin gaari xagala geel wax guntiga lagu qaado ka weyn ama lagu qaado ka weyn dabcan markaynu ka hadlayno maamulka iyo kontaroolka hawada soomaaliya hore qaramada midoobey gacanta uga haysay dhowaan labadiina dhinac waxaad ku heshiiseen in sanadka cusub marka la gaadho bisha january oo kale in lala soo wareego kadibna walow xilliyada qaar laga hadlayba in hargeysa la keeno xaggay wax ka qaldameen iyadoo wadahadal bay idin socon leediin dhinaca soomaaliya way burburtay wixii soomaali la odhan jiray way isbeeraaday way kala baaday wax weyn bay ahayd in aynu wax isla qaadanno oo bal aynana warsaa inagoo oo dad walaala aan waxsaa u maamulan wax weyn bay ahayd dowladda somalilan way soo dhawaysay arrintaa meel baanu wax dhignay walaalada iyaga ayaa wixii ka baxay muran bay geliyeen wixii aanu ku heshiinay shirkii ugu dambeeyey aanu isugu tagnay istanbul iminkana iyada oo daraasad lagu jiro in assessment team laloo soo diray oo la qiimaynayo bal sidii hawada soomaali gacanteeda loogu celin lahaa ayaa mas-uuliyiin ka tirsani montreal tageen xarunta hawada laga maamaday qaramada midoobay waxay weydiiseen iyaga lagu wareejiyo arrimahaasoo dhan waxay dhan ka yihiin isfahamkii iyo wadahadalkii soconayey halkaa waxaa ka muuqata markaa in heshiiskii iyo ballamihii iyo cuhuuddii lalahaa ay walaalaha iyo burburiyeen sidaa darteed annaguna mar hadday sidaa tahay waxaa mowqafka iyagu yahay maanta qaramada midoobey waxaanu ka doonaynaa in lagu soo wareejiyo maamulka hawadayada si gaara aanu u maamulanno oo aanu u leenahay awood iyo imkaaniyaad intaba waa tahay markaynu ka hadlayno maamulkan iyo weliba in dee soomaaliya ay tallaabadan dib u qaado ma ahayn soomaaliya iyo somalilan oo keliyata kulan u gaara amaba intii jara wada hadallada la gelayay iyo weliba qorshayaashii iyo howlaha aad gelayseen oo dhan dunida idinku dhex jirtay turkiga idinku dhex jiray xilliyada qaar waxaa idinku dhex jiray ikawa oo ahayd qaramada midoobey maamulka hawada iyo u qaabilsan gaadiidka cirka ma la xidhiidheen iyagii runtii mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya wax xidhiidhahoo aanu la samaynin ma jiro waayo dee waxaanu aragnay tallaabooyinka ay qaadayaan iyo hadalladoodii warbaahinta ayaa muujinaya in ay wixii aanu ku wada hadallay iyo wixii aanu isla wadnay ay baal mareen muxuu ahaayey hay-adda qaramada midoobey dee iyadaa wax noo haysa annaga soomaaliya waxba nooma hayso walaaladayo waxaanu nahay dad meel wada joogo oo haddii bidmeeyey maanta waxba ma hayno annagu qaramada midoobey dadkii ka mas-uulka ahaa baanu la xidhiidhnay mowqafkayaga siyaasigaa baanu u gudbinay dareenkayagaan u gudbinay annagu waxaanu doonaynaa in hawadayada aanu gaar u maamulanno inta soomaali loo kala gurayo wax ama naloo qaybinayana waxaanu raalli ka nahay in qaramada midoobey in hay-adda qaramada midoobey akaw sidai ay u maamuli jirtay ay usii maamusho gacanta uga hayso laakiin wasiir su-aal kalaa imanaysa markaynu ka hadlayno in somalilan ay gaar u doonayso hawadeeda soomaaliya iyadu waxay ku doodayaanay dhowr marna ku hadlayn inay yihiin dowlad muctarif oo la ictiraafsan yahay somalilan weli dunida kama haysa ictiraaf caalamiya siday dunida ugu qancinaysaa inaad la soo wareegtaan oo mid gaara laydin siiyo waa su-aal aad u wanaagsan somalilan somalilan ma aha qaran la aqoonsan yahay hase yeeshee waa wadan jira waa xaqiiqa jirta dunidu la macaamisho xad soo jireena leh sharciyad guuna leh oo waafaqsan hadiyada midowda africa marka intaa laga tago waxaa jira wadamo badan oo aan la aqoonsanayn oo nidaam iyo maamul leh oo f i r gaar leh oo u maamusha hawadooda gaar oo flight information region wax layaa leh waxaa ka mid a taiwan waxaa ka mid a waddanka la yidhaahdo falastiin oo aan la aqoonsanayn waxaa ka mid a waddamo badan oo la aqoonsan yahay oo aan lahaynba oo kuwo kale u maamulaan oo dunida ka mid a waxaa jira waddamo f i r fara badan leh oo imminka waddamada qaarkood ba shan iyo afar leh marka waddanka inugu dhoway yaman laba f i r buu leeyahy marka runtii arrintani waa qadiyad ka duwan somalilanna waa waddan xaqiiqa jirta weeyaan oo aan cidina maanta dafiri karayn raggu martiyana ma nihin dee walaalada iyo maanta ka martiya waxa arrinkan marka laga hadlayo maamulka hawada somalilan iyo soomaaliya muddo murankeedu soo taxnaa muddooyinka ugu dambeeyana wuxuu ka mid ahaa arrimaha xasaasiga ee aadka looga hadlo dhowr jeer waad ka wada hadasheen hase yeeshee inaydaan weli ku heshiin baa muuqata maxaa xala somalilahaan maxaad u aragtaan gabagabada xal waxaanu aragnaa xal in naloo qaybiyo hawada oo somalilanna inteeda ay gaaru maamulato mas-uuliyaddeedana qaato walaaladayana saasoo kale muxuu ahaaye aananu laba qaydhinka ku qaybsaday baa layi bisaylka iskuma cawrido haddii bidmi inta ka horaysana ee aan nala dhisayo ama aanu u bislaanayno labadayada dhinacna waxaanu annagu qabnaa qaramada midoobay siday gacanta uga haysay ha ku sii hayso wixii intaa ka duwan runtii dhibaato horle ayaa ka iman doonta waxun baynu maqli jirnay qalaalaaso dhulka ahe qalaalaaso cirkaabaa soo kordhi doona oo aan soomaali mahadi doonin waxaan runtii ka digayaa cawaaqib xumada iyo dhibaatooyinka kasoo foolle annaguna waxaa run ah oo aanu beesha caalamka iyo qaramada midoobay iyo soomaaliba u caddaynaynaa in aannu qaadi doonno tallaabooyin adag oo aanu aan ahayn afgubaadsi iyo hanjabaade la arki doono berito
kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada iyo gaadiidka cirka ee somalilan maxamuud xaashi cabdi oo wariyaha iyaga magaalada hargeysa cabdixkiin maxamuud shirbac uu warramayay
habeen wanaagsan waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digtay weeraro argagixiso oo ururka al-shabaab uu ka fuliyo gudaha soomaaliya inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee rabadaan waxa ayna heegan buuxa geliyeen ciidamada dowladda soomaaliya si ay uga hortagaan weeraro dhaca madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladiisu ay diyaarinayso qorshe la magacbaxay nabad ku afur kaasoo looga hortegayo falalka argagixisada ee ka imaan kara ururka al-shabaab haddaba khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho waxa aan ku waraystay afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya qaasim axmed rooble ugu horeyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu faahfaahiyo qorshaha nabad ku afur
sugidda amniga tillaabooyin badan baan ka qaaday ciidamo badan baana loo diyaariyey dowladduna aad bay isugu diyaarisay ciidamada amnigana amar buuxay qabaan sidii amniga loo sugi lahaa un baana laga wada shaqaynayaa aad baana looga soo digan yahay inaan waxba dhicin ciidamo fara badan oo tiro iyo taya ahaanba aada u wanaagsan baa loo diyaariyey ciidamada qalabka sida kuwa amniga amisom police amisom military kulli diyaar weeyo ciidamadu sidii nabadda loo sugi lahay oo ummadda soomaaliyeed ay nabad ugu afuri lahayd oo nabad ugu shoomi lahayd oo nabad ugu shaqaysan lahayd baana maaragtay brogaraamkaasi uu ku saabsan yahay waana la shaqaynayaa ciidamaduna heegan weeye ummaduna maaragtay waan la hadalnay waan u sheegnay arrintaa un baana lagu shaqaynayaa waana okay wey maxay kaga duwan tahay degneynay horey loo soo saari jiray waktiyadan oo kale absolutely way ka duwan tahay waa wax ka duwan weeye waa arrin qorsho ah oo maaragtay ka duwan weeye waa kuwo ciidamo ciidamada lagu hawlgeliyey sii hore oo kale ma ahan waa waa mid aada uga duwan oo aada uga looga fiirsaday wey middan waata maxaad ogtihiin laakiinse waxaan ognahay waxa dhici karaan ognahay wax kale ma ogin oo annagu kubaallama nihin laakiin waxa dhici kara iyo hanjabaadaha maaragta ee qoladaasi ay jeedinayaan oo nabaddiidku ay jeedinayaan oo hanjabaadaha ahoo ay jeedinayaanaan ognahay waxaan kaloo ognahay wixii ay ummadda udaysan jireen baan ognahay soon kasta in marka cibaadada ummadda soomaaliyeed iyo muslimiintu ay cudaado aadaan in ay dhibaato ayaguna usoo jeestaanaan ognahay wax kale ma ogin ayadaan ku diyaar garownay ayadaanna maaragtaaye aan helaynaa sirdoonkana waxyaabo kalean ka helaynaayo dee sirdoonba dawlad waliba sirdoon bay leedahay sirdoonkeega annaga oo xog ka qaadanaynaan diyaar garownay sidaasa meelo badan annagoo wax ka fiirinaynaan diyaar garownay
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliya qaasim axmed rooble oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho iigu waramayay waraysigaasoo dhammaystiran dabcan waxa aad ka heli kartaan websayteka v o a somaly com
aweysi wanaagsan ayaan hawadayna ka leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka iyo cabdicasiis xuseen cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal iyo weliba ramadaan wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi rugcadaaya oo ku sugan magaalada london ee dalka britain sheekh maxamuud dalmar ayaan ka waraysanayaa bisha barakaysan ee ramadaan ee caawa bilaabmaysa ugu horeyn waxaan ku leeyahay kusoo dhowo marka ugu horeysa barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o da waad mahadsan tahay cabdulcasiis waan soo dhowahay waxa aan tahniyad iyo bogaadin iyo ducaba hawada u marinaya ummadda af soomaaliya ku hadasha iyo inta kale ee muslimiinta ah qorax ka dhac iyo qorax ka soo baxba oo aan u rajaynayo ilaahay bishaa barakadeeda inuu maaragtay subxaana watacaala u labanlaabo dhammaanbana uu dadka mu'miniinta iyo mu'minaadka muslimiinta iyo muslimaadkaba ka dhigo inta uu raxmadda iyo dembi dhaafka iyo in uu ka xoreeyo naarta uu ku darayo waa tahay aad baad u mahadsan tahay marka haddii aan ku bilowno bal waxaad ka warantaa bishan barakaysan ee ramadaan sida ay muslimiinta ugu soo gelayso wakhtigan iyo sanadkanba bismi illaahi raxmaan raxiim wsalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi ajmaciin dabcan dee nin walba waa nin iyo waagii baa soomaalida ohan jirtay waxay soo gelaysaa bishan iyada oo qalb alcaalam alislaami yani dhulka u ah wadnaha ama badhaha u ah adduunyada islaamka colaada ay ka ogan yihiin dalka suuriya ama bilaada sham oo aada yani qaaliga ugu dheer ummadda islaamka taariikhiyan iyo si walba oo aynu ognahay yani in yani diig honog oo kale a lagu jiro la hongayo saddex afar sanadood imika sanadii afraad ay usoo gashay iyada oo yani shacbiga halkaa ku dhaqan ibtiro fara badana ay soo martay masar waxaa ka soconaya waynu ognahay ka waa garanaynaa waxaa ka soconaya afghanistan ciraaq iminkaad da mooda inay laba kaclaysaba oo yani wixii horeba ay noqotay qarso dabcan dhulka soomaalida yani gaar ahaan dhulka yani koonfurta soomaaliya waynu garanayna waxaa ka taagan meelo badan oo dee badhaadhe iyo barwaaqo lagu jiraana way jiraan dee wanini waa la kala duwan yahi waa tahay sheekh dalmar waxaad ka dhawaajisay in meelo ka mida dunida muslimka ay ka jiraan colaado sida soomaaliya oo kale oo waxaad moodaa in aan tixgelin gaara la siinayn bishan barakaysan ee ramadaan oo weli uu sii socdo dhiigga qubanaya marka maxay diinta islaamku ka qabtaa colaadaha iyo dagaalada inta lagu jira bisha barakaysan ee ramadaan dabcan cabdulcasiis colaaduhu waa kala jaad dagaalada la gelayo dagaal yani legitimate mashruuc ah baa jira matalan dee weynu ognahay rasuulku caleyhi salaatu wasalaam yani fatxu maka markii maka uu furanayay inkastoo aan dhiig kaga daadan ramadaan bay ahayd waktigii yani salaaxadiin ayubi ninkii la odhan jiray uu qudus ka xoreeyey nimankii macatabka dirarka ahaa yurub kasoo duulay ee korooska ama saliibka macatabka yani ku dagaalamayay uu dib uga dhacsaday ramadaan bay ahayd laakiin dee dabcan waxaa jira fiq fiqhi jihaadka ku saabsan oo diinta islaamku ay leedahay waxaan ka soconaya mathalan dee dhulka soomaalida oo kalena dee wax lagu sheegi karayay ma garanaysaa yani dagaal mashruuca ma aha waxa weeye in loo turo dadka in laga daayiyo in la qaalib yeelo wadahadal iyo nabad sidii loo baadi dooni lahaa in qofkan dagaalkan iyo colaadan ku jira uu dib isugu noqdo oo miisaanka sharciga ay sasaarooda ruuxanaad samaynaysaa ama ku dhaqaaqaysaa xaguu ku geenaya xaguu kugu wadaa in culimada wax la weydiiyo waxaad arkaysaa iminka yani dee culimadiibaa iyaga laftoodii ah target ama meel shiishku saaran yahay ah halkii wax la weydiin lahaa marka waxa weeyaan in laysu fiirsado oo qofka iyo yani jamaacaadka iyo ururada iyo waxaan ishayahoo dhami laysu fiirsado maanta waxa la yaala wax diin oo lagu dagaalamayana ma jirto dadku waa wada muslim waxa weeyaan in la eego war dhiigan daadanaya xagguu inagu wadaa maxaa aynu ka gasbanaynayo halkuu ina geynaya marka yacni taa marka yacni go-aankeeda iyo caqligeeda la gaadho ramadaan walaa kayru ramadaan wixii aan banaanayn waa joogsanayaan waa tahay marka maxay yihiin marka haddii aan dhinacii shuruudihii eegno waajibaadka laga doonayo qofka muslimka ah ee bishan ramadaan inuu sameeyo inta lagu jiro dabcan dee waxaa jira matalan yani qur-aanka kariimka ah ayaa ilaahay subxaana watacaala inagu faray kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum yani waa wax laydin faray oo laydin qoray laydiin qoray oo inaad waajib ahaan u fuliysaan sidii ummadihii idinka horreeyeyba yani marka ahlulkitaabka iyo diimihii hore rabbi xaggiisa ka yimi in soonku uu ka mid ahaa yani arkaanta diimahaas ayaa halkaa kacad yani rasuulku alayhi salatu salaam ina faray oo yii yani marka bisha la arko ama yani dee ay dabcan tirada kale ee isku go-an la gaadho yani nihaayat shacbaan in la soomo soonkaasi markaa dabcan de waxa weeyaan wixii la cunayay iyo wixii la cabayey iyo wixii yani kalgacal loo xidhiidhayay ee nin iyo afadi oo kale ka dhexeeyey waxaasoo dhami waa joogsanayaan marka yani waa berigu soo dhow yahay ilaa yani qoraxdu ay dhacayso maqribka la gaadhayo waxyaabaha kale la iska ilaalinayo dabcan waxaa ka mid a yani carabka in la ilaaliyo in indhaha la ilaaliyo oo ishu wax yani san mooyaane wax aan muxarama aana eegin adinka in la ilaaliyo oo qofku aanu u kici jimin ama u ambabixin wax khayrle mooyaane wax kale in yacni waxyaabo badan laiska ilaaliyo in sadaqada la badsado in yacni laysu naxariisto oo magaranaysa loo arxamo cala alcumuum waa sida laakin dee yani waxaa jira mufasalaat yani waxyaaba faahfaahsan oo dee yani kutub alfiq iyo culimadu ay ku faahfaahiyeen oo yani dee dadka ay ku waajibayso qaangaadhka muqiimka aan safarka ku jirin caafimaadka qaba ee aan ma garanaysaa cudur iyo dhibaato kala sheeganaynin matalan dadka ay ka markaa laga dhaafayo oo markaa ama qallaynaya hadduu qofku safar ku jiro ama yani dhibaataysan yahay oo yani xanuunsanayo faman kana mariidan oo calaa safarin faciddatu min ayaamin ukhar ama yani dee dumarku markay xaal xaal dumarka ku jiraan oo kale oo ay hadhowto qallaynayaan dad baa jira fidyo bixinaya oo yacni cudurada maguuraanka ah cronical yani aan qofkii ka tegayn ee inta uu nool yahay oo dhan la soconaya qofka qaba oo kale dabcan yani dee la odhan maayo soon waxaa laleeyahay fidyo bixi qofku markuu da- gaadho waa yeel aan yani ka nafayn ama ka maarmayn in sida ilmaha yar loo quudiyo qofkaana markaa isna dee dabcan waa laga dhaafaya fidye ayaa imanaysa waa tahay sheekh dalmar waxaa jira in dadka qaarkood ay soomaan oo soonkoodu keliya uu u muuqdo inay cuntadii iyo biyihii un ka soomeen balse sii wada camalada kale iyo waxyaabaha kale ee bishan la xarimay in la sameeyo siday labadaasi isku qabanayaan dee waa tahay laynooga digay oo yacni matalan waxyaabaha ay ka mid yihiin qawla zuur yani soonku haddaanu kaa joojin yani odhaahda yani dambaabka ama yani masabidka ama qawla zuur haddaanad yani waxyaaba ay ka mid yihiin aanad joojinayn ama aanad ma garanaysa dul qaadanayn ama aanad yani afkaaga dhowrayn oo xitaa lagu leeyahay yani layna faray haddii qof uu ku kusoo guntado inuu kula dagaalamo ama uu ku caayo saabahu waxaad leedahay inii saa'im war waan soomaaliha allaha allama heydaa marka yani waaba inoo sheegay rasuulku alayh sala salaam yani qofku haddaanu xumaanta joojinayn yani ilaahay wax allayaala wuxuu ku falaya an yadaca tacaamahu wa sharaabahu oo kama qaala sala allahu aleyh wasalam cuntada iyo cabidii biyihii inuu iska joojiyo baad iyo biyo inuu iska joojiyo ilaahay wax allayaala wuxuu ku falaya ma jirto haddii qofku aanu joojinayn oo aanu carabkiisa iyo ishiisa iyo adinkiisa iyo gacantiisa iyo jawaarixdiisa oo dhan qaybaha yani jidhkiisa oo dhan aanu dhowrayn oo aanu ka ilaalinayn xumaanta wax allayaala wax rabbi ku falaya inuu gaajoodo ama oon iyo haraad uu ku jiro ma jirto waa tahay dhinaca markaan eegno muslimiinta ku nool wadamada qurbaha dhulalka ama dowladaha aan islaamka iyagu qaadan bishan rabadaan siday ugu soo gelaysaa siduu yahay diyaargarowgoodu Eh, de- dabcan eh, qolo waliba dee gurigeeda iyadaa yani u eh, warhaysa ahlu makata adraa bishicaabiha yani reer maka eh, iliilaha iyo faraxyada ay leedahay iyagaa cid walba ka badiya marka inta badan waxaan ka warrami karaa uun eh, caro ingiriis united kingdom halkan aanu joogno uun yani waxa weeyaan dadka muslimiinta ahi runtii halkan waxa ay ku naaloonayaan yani eh, qadir ama in weyn oo mugle oo yani xorriyad ah iyo in sida ay jecel yihiin ay eh, u gutaan waajibaadkooda diiniga ama yani soon ha noqoto ama salaad ha noqoto ama yani arrimaha kale ee caqiidadooda iyo diintooda la xidhiidha ha noqotee marka aad baa lagu diyaar garoobayaa masaajidadu waa camaran yihiin london waxa ay imika leedahay ama ku yaala masaajidada adduunyada oo dhanba maaha caalamul islaami keliya adduunyada oo dhanba eh, masaajidada ugu waaweyn qaar ka mid ah bariga london oo xaafadda aan yani dhulka aan deganahay aniga waxaa ku yaala masjidka ugu waaweyn ee qaaradda yurub oo dhan oo yani ilaa dhowr kun toban kun iyo in ka badan ay ku tukan karaan mar keliya waa east london mosque iyo london muslim center oo la xidhiidha oo yani dhowr dabaqa Eh, kuwo kale oo yani ku dhowdhow baa jira aad baa loo oogayaa yani shacaa'irta iyo salaada taraawiix iyo muxaadaraadka iyo yani malayn maysid waa tahay Een, aad iyo aad baana yani xukuumadda ingiriisku ay aad iyo aada ugu dadaashaa marka hadalhaynta ugu badan ee ee- ee sanadkan een, eh, muslimiinta degan galbeedku waxay tahay wakhtiga maalintii la soomaya oo aada u dheer bal waxaad ka warantaa wakhtigaasi iyo sida dad dadka eh, muslimiintu ay eh, ugu diyaargaroobayaan oy ugu dhabar adeegayaan inay saacadaha intaas leeg ay soomaan Eh, wax cusub runtii maaha een, eh, cabdulcasiis waayo waktigu intaa dee yani waa isbedelayaa ramadaantu eh, sida aynu la soconno sanad walba waa soo durugtaa toban ama sagaal maalmood ama toban maalmood bay soo durugtaa waktiya waxay ku beegantaa waktiyo aada yani eh, maalintu ay eh, gebigooduba ukoonto habeenku badan yahay oo waxaa la soomayaaba aanu shan saacadood ama lix saacadood ka badan Eh, waana loo dhabar adaygaa Eh, xag allaana dadka ilaahay ka ladhaayo dabcan dee qofka aan awoodaya ilaahay yani khaaliqii abuurtay baa yani soonta waajibiyey qadareyna in dadka qaar ay ku soomaan yani dhul maalintu ay badan tahay laakiin ugu bedelaya oo ugu cawal celiya subxaana wa tacaala isla dadkaasi in ay soomaan wakti ka yar dadka kale waktiga ay soomayaan anigaygan kula hadlay way igu soo gashay dhulkan sideetanadii markaan soo galay waktiga iminka la soomaya sagaalka iyo badhka ilaa tobanka ku dhowaad la afurayo ayaan kusoo beegmay waxaan kaloo igu soo galay wakti eh, ramadaanta ay ku beeganto november iyo december iyo january oo afartaba la afurayo marka qofku waxaa laga yaabaa inuu toddobadaba quraacdo eh, afartana afuro oo sidii wax quraacday oo qadeeyey oo kale ay yani suurowdo lixda oo kale intuu en, eh, wax cuno oo suxuurto subaxnimo afarta galabnimona marka in dee miisaankii eh, sidaa loo eego wayna tahay ta labaad dee yani diin alislaam waa diin raxma oo waa miisaaman tahay sideedaba Wa- dadka aan karayn ama Wa- saacaduhu ha dheeraadeen waa tahay ama ha gaabnaadeen dee ilaahay waa ka dhaafay waa qolyaha aynu soo sheegaynay ee yani qofka dee qaba xanuunka ama guuraanka ah oo kale ama safarka ku jira ama caruurta oo kale sabiga ah dadka waayeelka ah marka yani aad baa loogu diyaargaroobayaa waana laga gudbaya waana la gudbaa kal horeba saasaynu ahayd sanadkii kasii horreeyay saasaynu ahayd sanadka soo socda haddii alla inagu soo saasay ahaanaysa laakiin qolyaa dee annaguna aanu aada iyo aad ee, ee, aanu ugu tudhno ama wallahi ugu warwarno baa jira oo dee dadka finland jooga oo kale Mhm.
ama eh, leningrad oo ruushka yani een, eh, soo- eh, waqooyigiisa soo galbeedeeya ah oon oo cadceedu maalinta gebigeediiba dee yani habeenba aanu jirinba cadceedu ay soo joogda maalintii oo dhan ha Ha, waa gartay En, markaad eegto aragtida dadka aan muslimiinta ahayn ee d- galbeedka degan en, ay iyagu bishan rabadaan ka qabaan siday tahay markay arkaan muslimiinta ku dhex nool oo wakhtigaasi dheer u adkaysanaya oo soomaya aragtida markaasi ay caqiidadan islaamka ka qaataan xilligan maxay tahay bisha barakaysan wallaahi dee horta waxa weeye dunidan aynu ku noolnahay tiina iyo taayadanba waxa weeye dee dadku nin waliba siduu wuxu cibaadaysanaya iyo sida uu yeelayo iyo sida uu maaragtay laysma farageliyo dad badan baa runtii la yaaba dad badan bay ka keentaa inay darsaan waxa u suuro gelinaya ama ka keenaya dadkan muslimiinta in sideed iyo toban saacadood labaatan saacadood in ku dhow maalintii uu qatanaado uu dar alle u qatanaado lagana yaaba marka dambe tasaa-ulaadka caynkaasi inayba geyeysiiyaan in uu xagga diintan usoo ma garanaysaa leexdo ama aamino oo uu rumeeyo laakiin mid guud baa jirta oo yacni caam ahaan yani caro ingiriis u k aada iyo aad ba dadku ay u ixtiraamaan dadka muslimiinta ah caqiidadooda iyo wuxuu ma garanaysaa sida ay yihiin yani waad arkaysaa meelaha aanu ka shaqeyno oo kale marka aad tagto haddii uu kugu soo galo yani waktigii aada furaysay yacni sida ay ugu dadaalayaan intii ay ku caawin karaan inay ku caawiyaan oo ay yani ama biyo kuu keenaan ama meel aad ku afurto iyo meel aad ku tukato ay kuuma garanaysaa diyaariyaan yani guud ahaanba waxa weeya waa tolerant society dad yacni dulqaad iyo tasaamux badan uu ka muuqdo dabcan dee waa ummad dhowr iyo lixdan milyan aho kolley dee laga waayi maayo dee wabiin maaragtay waxaaba aan jeclayn oo hadduu dee teello aan u dhiganin hadduu lakiin waa waa tiraya aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamuud sheekh axmed dalmar wakhtigaaga inaad barnaamijkan igala qayb gasho waayahay cabdulcasiis ramadaan kariim ramadaan kariim
intaasi ayaan dhegaystayaal ku joojinayaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah suxufi soomaaliyeed oo degan magaalada london ee dalka britain intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo iyo ramadaan kariim
waa tahay waa sidaasi rabadaan kariim dhegaystayaal meel walbood joogtaan haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington iyo sahre cidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim meel kasta oo aad kala socotaan barnaamijka caaweyska washington qodobada aan caawa idinku hayana waxaa ka mid a dacwad u dhaxaysa nin dhakhtar ilkooda oo dalkan maraykanka degan iyo shirkadda british airways kadib markii xaraf keliya oo khaldamay afar kun oo mayl loola kacay waxaa kale oo aad maqli doontaan dood ka taagan soomaalida degan dalka britain kadib markii qaadka la mamnuucay dhowaanta oo suugaan lagu muujiyey sheekadii adeegta iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowna nin maraykana oo dhakhtar ilkooda ayaa tigidh ka goostay bogga internetka ee shirkadda diyaaradaha ee british airways ninkaasi wuxuu u socday dalka bortaqiiska waxaanu rajaynayay inuu sii maro dalka sbain balse hal xaraf oo la qalday magaaladii uu u socday darteed ayaa loo duuliyey dunida dacalkeeda kale sheekadaasi waxaa inoo dhammaystiraya maxamuud ibraahim cali oo halkaa iga soo horjeeda fadhiya maxamuud sahray dhakhtar ku nool gobolka maryland ee ku taala duleedkan washington ayaa waxa uu rabay inuu ka qayb galo ama lagu casuumay shir ka dhacayay dalka portugal waxa uu isku dayey in sida dad badanba ay sameeyaan tigidka uu ka jarto online ama barta internet uu ka jarto laakiin waxa uu damcay in isaga iyo xaaskiisa ay sii maraan waddanka sbain magaalo la yidhaahdo garanaada halkaasoo ay ku taallo meelo taariikhi ah oo loo booqasho tago marka marka uu tigidka codsanayey ama uu ka goosanayey internetka ayaa qofkii caawinayay ee u shaqeeyey hay-addan waxa duulisa british airways ayaa waxa uu ku yidhi ani waxaan u socdaa garanaada sbain balse qaladka dhacay waxay tahay waxaa loo geliyey inuu u socdo magaalo kale ama waddan kale oo la yidhaahdo garenada oo ah g r e halka ay ahaan lahayd g r a oo magaalo ku taala spain laakiin waddankan kala garanaada waa waddan ku yaala waddamadan karibiyanka ama Caribbean.
xeebaha maraykanka ku dhow marka ninkii marka uu tagay eerboorka ayuu diyaaraddii raacay hotel ayuu magaaladii spain ka gatay tareen ayuu raacayay meelo badan wuxuu lahaa adiga iyo xaaskaada si fiican usii baashaala intaadan shirka bortuqal ka qayb galin marka hoteelka laftiisa wuxuu kasii buugaraystay onlineka onlineka wax walba online buu ku samaystay wuxuu lahaa reerkaada vacation geeyo markuu vacationka dhammaadana shirka sii aad waa tahay marka vacationkii ma caribbiankay ka bilaabeen reerkii mise markay caribbiankii ka degeen magaaladii granada ayay yaabeen oo yidhahdeen se wax loo wadaa saara intaba waxaa ka yaab badan markii markuu tagay london oo london transit lagu noqday weli ma auna dareemin inay qalad jiro laakiin diyaaraddii markay london ka kacday dhinaca galbeedka u kacday ayuu fiiriyey qaaraddii diyaaradda wuxuu dhahay aniga waddanka spain baa inaan sii mara rabay diyaaraddan galbeedka u socoto maxaa badda maraykanka xagga ka jirta u socoto Markaas- diyaaraddii malaa xaggaad ka timid bay kugu celinaysaa buu yiri kuugu celis markaasuu gabdhihii ka shaqaynaya diyaaradda ayuu weydiiyey wuxuu dhahay waa maxay diyaaraddan galbeedka u socota aniga spain baa u socday markaas waxaa la ku celi spain ahaa meeshan spain ma jirta waxaa lagu wadaa jasiirad la dhahayo garanada oo ku taalo een wadamada caribianka ama jasiiradaha caribianka lasku dhahay ay degaan dadka madowga ah ama jasiiradaha ku dhow maraykanka ee loo dalxiis tago waa tahay yaa boo ninkii ilaah u keenay yaab aniga wuxuu dhahay magaalo garanada la dhahay u socday wadan grenada la dhahay umaana soconin u dhahay waa tahay marka waxaa dhacday in qaladkii lama sixi karo ilaan hawadaa lagu jiraay magaalo waddan uunan rabin jasiirad uun rabin ayaa lagu dejiyey meesha ayuu muran ka bilaabay waxaa dhacday in fakeshinkii reerkiisa uu waday maalmihii uu rabay inuu ku nasto spain intiiba ay ka cuntay intuu falayd kala raadinayo ama shirkadda falayd ay isku dayayaan inay diyaarad kala saaraan si ay spain ninkan u geeyaan waa tahay marka shirkadda waxay u garatay ninka waxay dhahday maadaama aad dhibaatadan kugu dhacday waxaan kuu garannay inaan tigidkaadii kuu gudno oo aan saas isku macsalaameyn adigana hawshaada iska sii wadat isaga waa uu ka gaaray shirkii vacationka ay ugu soo talagaleen shaqada fasax uga soo qaateen filimkiis meesha ku dhintay waa tahay marka waxaa lagu leeyahay ninkii wuxuu sameeyey oo uu isku dayey een in uu maxkamad tago oo uu shirkaddii dacweeyey Uu een, dacwe- Af- british airways British Airways doodiisana waxay tahay aniga waxaan rabay magaalo Spain ah laakiin afar kun oo mayl ayay ii wadeen meelaanan rabin macnaha marka sheekada dhanna khaladku wuxuu ka dhacay meel ia ayaa noqotay e meel iya waxaa qaladka uu ku dhacay markii ay u bedelmatay ama qof shirkadda ay ka dhigeen garaneeda oo ah jasiirad ku taalo dalalka karibiyanka ee ee Waa tahay.
maraykanka ku dhow.
marka ninkii dacwad buu qabsaday shirkaddii buu markaa dacweeyey sidee wuxu dhaceen hadda shirkad yuu dacweeyey oo wuxuu dhahay een, aniga saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix doolar oo tigid aan ku gatay idinkama qaadanayee marka lasku dardaro inta uu hoteelka ku gatay cuntada inta ugu talagalay tareenkii kugu talagalay waxay noqotay soddon iyo afar kun oo doolar uu leeyahay marka see ii siinaysaan saddex boqol iyo toddobaatan iyo lix doolar anoo bixiyey soddon iyo afar kun oo doolar intiina ay dhuntay marka wuxuu leeyahay magdhowgaygu xataa wuxuu ka badnaanayaa afar iyo soddonkii kun ee aniga marka horaan kharashka dalxiiskaani iyo faamiligaygu aanu ugu talagalnay intaasuu ka badnaanayaa midda kale wuxuu leeyahay maskaxdii reerkayga itaydaad burburiseen oo shirkiibuu iyo allah ku gaaray reerkiina iyagoo ooynayo wareersan ayaa meelaha looga tago maraykanka iyo allah ugu soo noqdeen horta maxamuudow Ah, taas waxaa he, Mhm.
taas waxaa ka sii daran ninka maxkamadda markuu kiiska geeyey wuxuu leeyahay looyarba uma baahniyu le anaaba looyar isku ah wuxuu leeyahay aniga shaqadayda waa dhakhtarka ilkahan ahay Mhm.
sharci aqo- sharci aqoon iyo sharci ma garanayo laakiin Laakiin- hal arrin baan garanayaa u dhahay Mhm.
qaladkii saxa waa kala garanaya arrintaan waa liga qaldanyo marka anaa arrinteeda meel ka- kagala soo dhacaya buuri anaa isku looyar u dhahay inay arrintaa qaldan tahay aniga oge maxkamaddaasa u taagan u dhahay horta dee ninkaasi inuu inuu nin safri jiray ahaaba halkaa kaaga cad haa dadka mardhoofkii hadday diyaarad mar raacaan Ah.
bari iyo galbeed iyo waqooyi meelay u jeedo maba yaqaanaanba hurdada iska camiranaya nin walba barkinta buu kor u taaganaya qaaraan seexana annaga aragnay kursigu inu xajistay ilaa intay meeshay u socdeen ka gaadhayaan Ha, ninkan ugu yaabee wuxuu leeyahay qariirada markuu fiiri diyaaradan meeshii bari ay u socon lahayd galbeedku socoto waa maxay badda lasii marayso oo jasiiradaha sii galayso markaas alla nii howdee soo uma socoto jasiirada granada war ani granada uma socdo magaalo granada laha u socda oo spain ku taal marka xarafkaas ayaa wuxuu khalday afar kun oo meel oo khalada in qof la geeyo aanu socon ha jasiirad iyo magaalo ayaa isku magac ah oo waxa un kala bixiyo xarafka e unbay ku kala duwan yihiin waatay waa hagaag dhegaystayaal markii toddobaadkii dhammaaday dalka britain si rasmiya looga hirgeliyey mamnuucidda qaadka ayay dabcan dadka soomaalidu ku kala aragti duwanaadeen joojinta qaadka waxtarkiisa iyo weliba waxyeeladiisa khaliif faarax xayir waa wiil dhallinyaro ah oo suugaanyahana oo si farshaxanimo leh ugu soo bandhigay labada geesoodba aan idiin kala baxo khaliif oo maansadiisaasi ku cabiraya makarafoon uu la dhex qaaday raggii qaadka cunayey iyo weliba abuukar cawaale oo hormuud ka ahaa dadka u ololeeya joojinta qaadka qorshihii ingiriisku dhowaan qaadka ku joojiyey khilaaf baa ka abuurmay qolyo way ku farxeenoo qosol bay la dhaceenoo xaflad bay qabsadeen qaarna way ka naxeenoo qoomamay ku abuur qolyo qaad qamaxiinoo fadhiyaan qol ku booqdoo mikrofoon la dhex qaaday bal waxay ka qabaanoo qaabkan iigu jawaabay magacaa qayilaaye imisaad qayilaysa qiyaastii sodomeeyo qaraarka ingiriiska in la joojiyo qaadkama waxbaad ka qabtaa go-aankaas qalad weeye qaadku maaha daroobo quudka uliyo weeye ingiriiskan qar waaya qaladkiis ma arkaayo qamrida muuskada iyo maxaa qaadka dul saaray qorshihiisa dhasheenoo qamaarka la ciyaarto qiiqa nuuga xashiishkiyo waa ujeeddo qarsoon guud qaadka faa'iidadiisa qeexoo dhowr qodob sheeg baane wuxuu yidhi qof hadduu qaxar haysto ama qoomamo sheegto markuu laanta qaniino qac ka siiya bigeyska qalbiguu dejiyaayo qaadku daawo dhan weeyabu laba qaan kala gaadhay warmihii isku qaatay qoryihii isku haysta iyagoon isqurgoynin muxuu qaad isku keenay buu markii markay qaacishiteenay qayileenna heshiiyo khilaafkiiba ilaaway haddii qaadka la waayo dadka yaa u garqaadi buu qolnimuu ka samaystay qalbigiisu jacaylka qarsanayay xanuunka muxuu qaadku ka keenay mufti qiira abuur oo tuuq dareenka u qaaday markii uu u qisooday u qushuucday warkiisoo qaybsadeen nolol fiican buu haddii qaadka la waayo qori maayo abwaanku heese loo lulo qoortoo qaadi maayo fanaane yaa qorayshta ammaani buu qasnad meel lagu kaydsho qani kaa dhigi maysee nin ragoon qarashaysan isagoona quraacan ama aanan qadaynin muxuu qaadku ka yeelay qalbi taajir waxhaysta haddii qaadka la waayo soo qamaami dagaalka qamarjaan xidhxidhnaa dumar soo qabsan maayo dahab qoorta la saarto miyay qaadan haweenku buudi qodob keenay marqaan baa qarankeenna hagaayee haddaan loo qayilaynin qorshe yaa hali doona sow ka quusa garaadkiyo qumanoo caqli maaha buudi war nin weynoo qayilaynoo qol yar loo goglahaynoo qaxwo loo karinaynoo aan wuxuu qabta haynin miyaa qaylada buuqa qubqacda ubadkiisa qoyska raaxo ku joogi markuu qaati istaago sow intay cara qaado qaad ka siiya dhallaanka qaara saara islaanta khatar maaha ammaanku haddii qaadka la waayo horta yaa isqabaaya waa nin ragaa qayilaada qiimaheeda yaqaanay qalad bay ka fahmeene kuwaan qaadka aqoonin horta qaboobaa dabla ah qadaadheeri xuma qowl rageed ma karaan carruurtay la qoslaan la qalaama rogtaan ilaa ay qayilaanna qabyo weeye dhammayne allow qaadka bartaan buudi markay soo qatimeen baa cawaal oo ah qareenka la dagaalanka qaadka qorshihiisa abuuraan qaraarkan ka waraysto qaabkan buu ku bilaabay intii qayb ka ahayd ee qorshahan gacan siisay qaadka diidnay lahayd iyo qaadir baa mahaddaale waa qaraar muddo dheer aan qayladhaan ku dalbayno qoraallaanu samayno qobaraa nagu raacdo kuma aanu khasaarine waa kuwaa nala qaatay inuu qaadku daroogo yahay bay qirayaanoo qaadkii waa la mamnuucay buudi ragga qaadka cunaayay qaraarkaad ka hadlayso qalad bay u arkaanee maxaa taa ka qabtaabaan qaladkiisa saxmooda la saxaayo qudhiisa yaa qoraaya warkiisa isagaan qumanayna buudi haddii qaadka la waayo ifafaala qiyaasta qaabka ay noqon sheegbaan ninka qaadka cunaayay dhashiisuu qadiyaayo quudkoodu ku tuntaaya haddii qaadka la waayo qarash baa hakanayo qoysaska aflaxayo buud ninka qaadka cunaayay qeyrkii wuu ka hadhaayo waqti baa ka khasaaray haddii qaadka la waayo aabbahaa qabsan doona qabyo howlka ahayd buud ninka qaadka cunaayay qoodhay waa xeradayda qaylaad kudhexiisa marwadiisa qurxoon buu qalbigeeda jabshaaya haddii qaadka la waayo waqti bay wada qaadan labadii isqabaayoo farxadda isla qaybsan buud ragga qaadka cunaayay qaar ayaan u sujuudin qaadirkooda salaadoo qaarna wuu u sahlaayo waa qallayn iyo deyni haddii qaadka la waayo qur-aankay baran diintoo qalbigaa degi doono way qaboobhayaan guud ragga qaadka cunaayay waa qalfe of socotaaye haddii qaadka la waayo ragga quudka ka soomaa quruxaysan lahaayoo hablo quustay samaanoo ka qashaafay gayaanoo quudareeyay shisheeyaa rajo qaadi lahaydoo haddii qaadka la waayo ragaan guur u qalqaalin ayaa guursan qurayshto qoysas baa dhismi doona guud haddii qaadka la waayo qorax baa dhalan doonto qaranka cagihiisa ku istaagi qumaatigu qayilaada marqaanka qaraamihaysa dhagaystka qosalbeen uriyaaqa qaayibka maqanjoogga marfish qiiq wada haysto qol ku yaal jannamoodka qaadiraad caratooska waa khasaarana haystay haddii qaadka la waayo qalad baa sixmi doona buuyidhi ragga qaadka cunaaya gar ma qaadi karaan buu yidhi mana qaadan karaan qarash kayd ma dhigtaan qof ma soori karaan qol ma seexin karaan waa qiyaali ku nool qayilaadda intay qaadka joojinayaan qabyo weeye dhammayne
waa hagaag dhegaystayaal caweysin wanaagsan baannu idin leenahay haatanna waa sheekadii adeegto iyo halkii ay noo taagnayd maryan waxaa laga saaray cisbitaalkii looga shakiyey in lagu waxyeeleeyo maadaama uu dhakhtarkii xaruntaasi ku sugnaa la tuhmay gaashaanlihii saldhigga joogay waxa uu baadhitaanka dembigii dhacay si hufan ugu guda jiraa isaga oo islamarkaana tuugtii maryan dhaawacday iyo dhakhtarkii la tuhmayba ay xabsiga ugu jiraan waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii anba qaada
gaashaanlihii markuu inta taa dhammaystay welina ay xabsiga ugu wada jiraan buu u yeedhay takhtarkii si kastaba waxbaa loo weydiiyey lagana waa wax war ah takhtarkii intuu isqaafshay buu iska dhigay qof yaabbanoo waxa lagu haysto aan sinaba u garanayn inkastuu yaro tuhmay maryanta dhaawac ah iyo shaqooyinkeedii gaashaanlihii inta qortay waxay ku hadleen si hadhow haddii wax iskhilaafsani dhacaan oo uga miirto runta buu xabsigoodii u wada dhaafay dhowr beri baan lays isla hadal waxaana la baxnaaniyey maryan oo takhtar fiican oo ay mahadisay cisbitaalkii dambe ka heshay waxay heshay baan iyo baxnaano gaashaanlaha iyo ciidamadiisu si fiican bay uga warqabeen maryan cuntayba u qoreen kadib markay ogaadeen inaan cid u timaadaba jirin taqaatiirtu sidoo kale gacantay heshay waa mid ayan sinaba u sugayn barwaaqoy kow baraarow laba galabtii dambe ayaa gaashaanlihii loo sheegay in hadduu doono uu waraysan karo hadduu doonana laba bixi karo taqaatiirtu waxay u qabeen inay wax isu yihiin walowba lala socodsiiyey arrinteeda qaar isla galabtiibaa inta saldhiggii la keenay laga qoray waxay warhaysay ee ku saabsanaa dilisteeda kama ay sheekeen siday reerka u soo ceersheen waxay ka sheekaysay oo keliya sidii tuugadu u heshay una dhici maagtay midiyuhu siday ugu dhaceen iyo wixii la xiriiray gaashaanlihii baa inta mar uun mid ag taagnaa u iljabiyey yidhi warbal adigu sheeh iyo wax la kaalay qolka markaa waxaa ku jiray isaga iyo maryan markaas ayuu weydiiyey adiga maryan sowmaadan ahayn waxaan ku weydiinayaa takhtar miyaa jira aad godob kala qabtaan ood isnacab tihiin ma anigu garan maayo alla mid baa jira mar dembi iga galay ha yeeshee taasi waa qiso dheer oo u baahan waqti iyo fadhi badan maryan baa tidhi haa gartay iska daa gaashaanlihii baa yidhi waxaa soo galay kii sheeha doonay oo inta soo waayay mar alla markuu soo galayba dib baa haddana loo celiyey maxaad naga soo doonaysaa mar haddaadan sheeha wadin gaashaanlihii baa ku canaantay gaashaanlihii markuu dib u celiyey ninkii kale buu su'aalihii sii watay waxaan kaloo ku weydiinayaa miyaynan suuragal ahayn inaad haddaba noo dhammaysid sheekadaa dheere aad haysid si adiguna wax kuugu qabsamaan ilaan waad aragtaayo waaba dantaadee mise anigaad iga cabsanaysaa allay lehe mayee kaa cabsan maayo kolley iyo kolley waan kaaga sheekayn doonaa sheekadaa iyada ah maad mar kale inooga dhigtid maryan baa tidhi gaashaanlihii baa inta u garaabay maryan yidhi sibaad u ilxun tahaye waa sidee ma xanuun baa ku haya xanuun baa inta i haya waxaan ka baqayaa inaan meeshaba ku dhalo inkastoonan horay u dhali jirin haddana waan baqayaa oo sibaa caloosha la ii rogayaaye ma waxbaad ka qabtaa haddaad cisbital i geysid maryan baa codsatay gaashaanlihii baa baabuurkiisii degdeg ula soo cararay wuu la sii booday haddiiba cisbital buu geeyey waa loo fiirshay waxaa la caddeeyey inayan hadda iyo baryahanba dhalayn dib buu u soo laaba maagay cabbaar markuu soo soconayey wuxuu is yidhi maxaad saldhigga kala doonaysaa maad meelay jiifsata geysid intuu la sii cararay buu gabar walaashii oo xaas ah gurigeeda geeyey aad buu ugu ballamiyey iyo in si fiican loo xanaaneeyo walaashii intuu faqiyey wuu ku amray inayan waxba weydiin ay dhibsato ama lays odhan karo way dhibsan kartaa gaar ahaan xagga uurkeeda gaashaanluhu wuu iska gartay in uurkaasi uu ahaa ilmo aan sharciyaysnayn waana ka mid arrimaha uu doonayo inuu salkooda soo taabto haddiiba wakhtigu ku simo maryan waxay aad u mahdisay martigelintay ka heshay gurigii la geeyey intay nasatay oo cunto iyo xanaano suuban heshay bayba iska jeclaysatay halkaa subaxdii dambe baa maryan inta la soo kaxeeyey waxaa la keenay saldhiggii oo inta takhtarkii isku meel lasoo wada fariisiiyey la weydiiyey oo keliya inay taqaan markaasay tiri waa aqaan tuugtii baa iyana haddana mid mid loo hor keenay oo la weydiiyey inay taqaan markaasay sheegtay siday ula kulantay iyo waxay yeeleen iyaga takhtarka iyo tuugta midna waxba lama weydiine mid waliba marka wejigiisa maryan la tuso oo ay ku caddayso baa dib loogu celinayay qolkii laga soo saaray kiiskii oo isi sii qoraya ayaa habeenkii dambe waxaa geeriyooday mid tuugtii ka mid ahaa cid inta gacan u geysatay markaa waxyeelaysay ma jirin ha yeeshee silic iyo saxariir uu horay u qabay iyo tan hadda ugu sii darsantay baa caleentiisii riday subaxii baa lala kala cararay markii la baarayna waa la soo duugay duugta markii laga soo noqday ayaa la isweydiiyey ama la isla gartay in dacwada la qaado dabadeedna dhan uun arrinta loo rido gaashaanlihii baa isku qoray inuu galo arrintaa ilaa maxkamadna uu u raaco isagoo maryan u doodaya inuu baarana aad u doonayay maryan iyo danaheeda wixii jiray warar oo dhan buu inta isku dubaritay oo faylkiisii ku qaatay wuxuu la aaday abuukaate qareen uu isaga inta lacag siiyey raba inuu la gala arrinta gaashaanluhu yaro wax soo xanxansay ha yeeshee war buuxa weli ma hayo qareenkii baa dalbaday inuu arrinta sal iyo baarba u ogaado si uu u fahmo waxa meesha jira iyo dabka shidanba maryan qareenkii bay u warrantay markaas ayuu gaashaanlihii weydiistay inuu soo xiro cabdigii isagu waxaan oo dhan sababta u ahaaye dembiilaha koowaad ahaa si hadhow isaga iyo takhtarkaba dembiga ay leeyihiin loogu qaado gaashaanlihii waxba ma daahine tilmaantii maryan intuu qaatay buu cabdi in la soo xiro amar ku bixi
waa tahay dhegaystayaal guud ahaan barnaamijka caweyska washington waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ramadaan iyo sheekh cabdi sheekh dandaawi iyo kooxdiisa
waa hagaag aad bay u mahadsan tahay sahre cidla nuur ayaa barnaamijkaasi caweyska washington nala socodsiinaysa caasha maxaa noo xiga maamulka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa ciidamo boolisa geeyey tuulo u dhow beledweyne halkaasi oo maleeshiya beeleed ay dab qabadsiiyeen guryo iyo beero halkaasi ku yaala tallaabadan ayay maamulku waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay uga hortagayaan colaad iyo iska hor imaada dhex mari kara beelo halkaasi wadadega wariyaha v o e beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray mid ka mid ah dadka deegaanka jere oo la hadlay maamulka iyo odayaal goobta gaaray ayaa waxa uu ka sheekeeyey waxa ka dhacay deegaanka siday guryuhu u gubteen adinkaa hadda arki haayo siday wax u dhaceen indhihiina muuqdo masiibadaasna waxaa riday niman ka soo duulay tuulo meeshaan ahe la yidhaahda deefow waxayna soo galeen meeshaanu cidla oo dadki waa beerrey beeray jiraan nin kastaaba beertiisa u aaday guryihiiiyo haweenkii keliya u joogaanay yimideen sidaasayna ku gubeen ilaa iyo mataqaanaa lixdan guri toddobaatan guri ayaa ku gubatay raashiinka ku gubtay dalagii beeraha oo beeraha ka soo baxay ayaa mataqaanaaye guri kasta ayaa raashiinahoo yiille oona ku gubtay ujeeddadaasna waxaa weeye dowladda soomaaliya ee ciidamada nabad ilaalintaee soo galay waxay ku jeedaan dhinaca shabaab bay u jeesteen si ay meeshaan ugu soo jeestaan oo shabaab looga soo jeestay rag ku talagalay waa ragga meeshaan gubay dowladdu ay indhaha inta u soo rogto taliyaha saldhigga booliska baledweyne cali dhuux cabdi mahad alle ayaa ka codsaday in dadka deegaanka ay sugaan jawaabta dowladda walaalaheenna kaleeto oo xaggaas jooga oo dhibka geystay waan la xidhiirnay noomana suurtogelin inaan u tagno sababa jira awgood dib baan isugu noqonno maamulkeennii iyo ciidan kaloo abniya iyo waxaasoo dhan baa imaanaya sidaad u sheegteen waxaad tidhaahdeen ama dawlo xukuumad ah oo wax ka qabata dhibkan oo annaga habkartaan leennahayna siisa oo gardaradaan leennahayna siisaan sugaynaa haddii la waayo haddii la waayo berrita annaga sidaan u dhaganugulnahay uma dhaganuglaan doonnee ogaadaad tirahdeen warka in la olooba maaha dawlana kuma fiicna inay maantana waa joogaa berrina waa maqanahay tiraa kuma fiicno waxaan idinka rabnaa idinka codsanaynaa sidaas hadda jaaniska gaaban oo iyadoo dhiiggii socdo oo dhiig joojin waxaa la yidhahdaa wax ka khatar u timaado maaha in qof uu ka yimaado keliya iyadoo hantidii gubanayso oo guryuhu holcayaan oo barakaci joogo waxay aad naga ogolaateen oo aad nagu xushmayseen dawlad ahaan oo aad tidhaahdeen annagu dawladdeenna iyo maamulkeenna waxgaradkaan u diyaar nahay haddeer waxaan idinka codsanaynaa ina jaaniskii la sii kordhiyo idinka naftiinna waa laydila xisaabtama kuwaasna waa lala xisaabtama haddii ilaahay idmo waxa maanta dhacayne annaga maqal iyo muuqaalaan u haynaa cid kastaa waxay ku hadashayna waan ognahay ama dawladdaa dembi yeelanaysa oo dembilan noqonaysa shacabka isku disho ama meeshaan wixii ka dhacay oo dadkaan isku haystaan xal kama dambayna ka gaari doontaa nabadoon maxamed cabdi raaxooy ayaa sheegay in dowladda ay uga dambeynayaan xalinta xiisadaha ka soo cusboonaaday deegaanada waqooyi ee magaalada beledweyn waxaad hadda noo sii waa yeelayna hadda allen dalna ninkii ilahaa u haraa lagu murmi maa hiiraan muran kama dhexeeyo hadal kama dhexeeyo wax hiiraan aan kala tashanayna iyo meeshaan degannahay midna male horto laakiin ka maamul ahaan iyo ka mas-uuliyad ahaan markaadna tiriheen annagaa wax qabanayna naga warsuga waa naga warsugayna dalna ninka ilaha u hara annaga bes aadna naxakuntiin sababto intay deefu ma tegi kartiin hadda nimaadna u tegi karin waxba kama qaban kartid annagas waa naga adagtiin waxaad naga qabanaysin maxkamaddiina buugaa u furan talihii waa joogaa degmada talihii saldhigga waa joogaa ninkaad rabtiin waa xidhi kartiin annaga hadda amarkiinan waa qaadanayna ilaha amar leh laakiin ninkana la xakumood nagu amraysin waa kuma ma jira wa annaga waa anaga war gudoomiyaha maamulka magaalada beledweyn maxamed cismaan cabdi macalin khallaafu oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in tallaabo adag ay dowladda ka qaadi doonto dadkii falkan ka dambeeyey
dadka maanta halkan lagu bari kiciyey oo maatada ah oo beeralayda ah oo danlayda ah oo guryahooda lagu gubay tallaabadii la qaadana waa sugi doontaan haddii alla yidhaahdo dadkaana waxaan sugaynaa in gargaar degdeg ilaahay xaggiisa ka helaan maamulkuna ay la soo gaaraanana waa rajaynayna insha allahu tacaala tallaabadii dawladda ay qaata ha la sugo ciddii soo duusho ninkii difaac naftiisa waa difaacana laakiin in weerar aadaan ayaa idinka degayna idinka joojinaynaa safarkan wuxuu yahay maanta inaan dhibka meeshii ka dhacayn aan nimaadnoon aragno dhibaatadii aan fiirinno baahida aanna aragno haddii xaggiin ay wax ka imaan lahaayeen aan ka joojinno muhiimadda waa intaas xuseen xasan dhaqane v o e
warbixintaasi beledweyn gabagaba ayay u ahayd idaacadayadii caashe ibraahim iyo sahre cabdi axmedba waxay idin leeyihiin habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.